warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkii hore waxaan dhegaystayaasha ku weydiinay su'aal muhiim ah oo la xidhiirta beeraha iyo deegaanka haddaan dib idii xusuusiyana waxa ay ahayd sidee looga maarmi karaa sunta beeraha maxaase beddeli karaa jawaabaha aadna soo gaarsiiseen aad ayay u badnaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha qoraal bay nagu soo gaarsiiyeen kuwana codkooda ayay noo soo duubeen kuwa qoraalka ayaan ku horumarayaa iyo maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay maxamed daahir calisow qofka ugu horeeya haddaan soo qabto assalaamu calaykum idaacadda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa magacaygu yuusuf nasruddiin ku nool baraawe wallaahi aad baan u farxay kolkaan helay meelaan kala xidhiiro idaacadda islaamiga alfurqaan walaal annoo yar baan dhegaysan jiray idaacadda islaamiga alfurqaan siiba barnaamijyada diiniga ah iyo duruusta cilmiga ah ee shareecada islaamka dhanka su-aasha toddobaadka haddaan usoo gudbo waxaa looga maarmi karaa baan isleeyahay kolka hore inaan allah casa wajal la weydiisano xilli weliba xilli roobaad ah si barwaaqo ah noogu siyo dalag caafimaad leh oo sunta looga baaqsan karo muslimiinta ay sacafiyaan dhexdoodana sabraan cadowgoodana gaalada iyo dabadheefyadoodana u sabraan inta laga saarayo waddankeena soomaaliyeed ee muslimka si waddankeena oo dhan raxmaddii allah looga faa'iidaysto si nabad oo aysan ku jirin khashkhashaad mooryaaneed insha allah assalaamu calaykum radio alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq maxamed oo jooga deegaanka kunya barow sidee looga maarmi karaa sunta beeraha waxay ila tahay waa in beeralaydu allah talada u dhiibtaan sunta beeraha lagu buufiyo waxay keentaa in beeraha la qabsadaan marka waa in la helaa beddelka sunta dhegaystaha xiga ee toddobaadkan fariinta inoo soo diray ayaa lagu magacaabaa nuur axmed oo ku sugan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose wuxuuna yidhi waa in la dhiirigeliyaa isticmaalka bacriminta dabiiciga sida digada xoolaha iyo komboska guriga lagu sameeyo waa looga maarmi karaa haddii la helo dad yaqaana deegaanka iyo dadkana way u fiican yihiin waad mahadsantihiin alfurqaan adna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq yuunis oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu yidhi waxaa fiican in beeralayda la baro beeraleynimo casri ah ooaan ku xirnayn sunta adduunku wuxuu ku horumaray beeraha innaga haddaan soomaalinahay waxaan daba joognaa dhaqan hore oo laga soo tagay marka beeraha loo eego waxaan leeyahay aan la jaan qaadno sida adduunka wax loo tacbado dhegaystaha xiga oo lagu magacaabo ifraax axmed oo ku sugan degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxay leedahay sunta waxay halis ku tahay caafimaadka carruurta iyo haweenka urka leh marka waxaan filayaa in warbaahinta alfurqaan ay kaalin weyn ka qaadan karto wacyigelinta beeralayda ayna noo badiso barnaamijyada noocan oo kale ah ee kobcinaya garaadka beeralayda annaguna waxaannu leenahay inshaa allah waan sii wadi doonaa waxaana u taagannahay in wax walibo oo baahiyaha bulshadeenna ah inaan ka haqabtirno faarax cabdi oo ku sugan degmada buula burde ee gobolka hiiraan wuxuu leeyahay waa inay dowladda mamnuucdo sunta halista ah una soo rogto sharci adag si la mid ah wadamada qaar yurub oo ka mid ah kuwaas oo kontaroola waxay dadka adeegsanayaan dhegayste lagu magacaabo naasir mahad oo ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baayo isna wuxuu leeyahay beeralayda waxay rabaan wax cayayaanka ka dilo markaa waa in la helo waxyaabo cayayaanka lagula dagaalamo oo dabiici ah markaas waxaan ka maarmaynaa sunta halista ah gabar ay u qoran tahay ayaan cabdi oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxay leedahay waxaan arkay beeraley kenyaan ah oo isticmaala bacrimin dabiici ah iyo sun cayaan dil ah oo laga sameeyo toonta iyo basasha tani soomaaliya way ka shaqayn kartaa haddii la baraa dadka oo si fiican loo baro waxyaabaha ay ka samaysan tahay iyo muddada ay ooli karto deeqo warsame oo ku sugan magaalada jigjiga iyadana waxay leedahay beeralayda soomaaliyeed waa in loo sameeyaa iskuulo si bilaasha ay wax ku bartaan si loo horumariyo beeraha tani waxay ka dhigaysaa beeralayda kuwo kalsooni ku qaba inay ka maarmaan sunta dhegayste lagu magacaabo abuukar xasan oo ku sugan dalka ingiriiska wuxuu leeyahay cilmiga iyo tiknolojiyadda casriga waa in la bartaa sida adeegsiga ah darooniska beeraha oo lagu ogaan karo meelaha cayayaanku ku badan yahay waxayna taasi ka caawin kartaa in si qaas ah waxa loo qabto dhibaatada halkii lagu dhex tuuri lahaa sunta meel weliba oo beerta ah qof lagu magacaabo luul axmed oo joogta degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxay leedahay waa muhiim in xarakada shabaabulmujaahidiin ay samaysaa kaydka dhirta dabiiciga ah ee la ogyahay inay leeyihiin awoodda la dagaalanka cayaanka taasina la gaarsiiyo beeralayda dhegayste lagu magacaabo ruqiya ismaaciil oo joogta magaalada toronto ee dalka kanada waxay leedahay soomaalidu waa dad la jaanqaadi kara hal abuurka haddii la helo dad hal abuur ah oo wax barta ganacsatadeenana ay maalgeliso wax badan baan qabsan karnaa sunta waan ka maarmi karnaa yuusuf maxamed oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wuxuu isna leeyahay haddii la kobciyo wax soo saarka dabiiciga ah oo la sameeyo suuqyo gaar ah dadku waxay xiisi doonaan tacabka beeraha cunno caafimaad lehna waanu helaynaa nimco bare oo joogta degmada eelcadde ee gobolka gedo iyadana waxay soo qortay waxaa muhiim ah in carruurta iyo dhallinyarada ku sugan wilaayaadka la baraa arrimaha deegaanka lagana bilaabo dugsiyada si mustaqbalka ay u noqdaan beeraley waxtar leh dhegeyste lagu magacaabo asli xasan oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxay tidhi ganacsatada waa in la dhiirageliyaa inay soo saaraan allaabo dabiici ah oo lagu bedelo sunta caadiga dhegeystaha ugu dambeeya aan soo qabta oo lagu magacaabo jaamac aadan oo ku sugan magaalada hargeysa wuxuuna leeyahay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo xarumaha cilmi baarista ah oo ka shaqeeya horumarinta waxyaabaha bedeli kara sunta aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh cali markaan aynu u gudubno dhegaystayaasha noo soo duubay codkooda iyagoo ka jawaabaya su-aasha toddobaadkii hore
bismillaah magacaygu waa cali axmed kuna sugan dhulka soomaaliyeed kuwas jira gumaysiga xabashida haddii aan aragtideeda ka dhiibto barnaamijka dowladda jimcaha gaar ahaan xubinta su-aasha furan sidee ayaa looga maarmi karaa sunta maxaase bedeli karaa qaabkee ayaa lagu keeni karaa wax soo saar ama horumar uu gaaro waxsoo saarka dalagga beeraha ee soomaaliya haddii aan ku horeeyo sidee looga maarmi karaa sunta sunta si kasta waa looga maarmi karaa maxaa yeelay wax faa'iida ah ma wado waxaan dhib ahayn waxayna dhibaato u geysanaysaa dalagga iyo dadka dalagan ama beeraleyda ah ee falanaya beeraha ayay dhibaato u geysanaysaa suntanna waxaa laga keenay dowlado iyo dalal shisheeye kuwaas oo raba inay baabi'iyaan dalagga ayna keenaan si aan loo isticmaalin dalagga laga falanayo dalalkaas ama keenaan kuwa iyaga dalalkooda laga soo saaro oo aanay dadku u gaarin horumar sababta loo keenayana waa taa waana laga maarmi karaa waxaana looga maarmi karaa in la joojiyo maxaa yeelay dalagga waxaas haddii laga daayo run ahaantii aan waxaan aaminsanahay in uu dalaggu faa'iido badan yeelan lahaa laakiinse waxaa dhibta ugu badan u keenaa inuu yahay sunta in qaabkee loo gaari karaa horumar dhinaca waxsoo saarka horta waa in dhulka beeraha leh waa in horta laga mamnuucaa gebi ahaanba hay-adaha shisheeye maxaa yeelay hay-adaha shisheeye waxay hormuud ka yihiin baabi'inta dalagga sababtoo ah waxay u geysanayaan dhibaato dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ahna waa in ay hay-adaha shisheeye ee gacansaarka laleh gaar ahaan wadamada reer galbeedkana u badan waa in ay ka ilaashadaan beerahooda iyo dhulkooda sidaasaanay horumar ku gaari karaan waanay iyaguna samaystaan shirkado u gaara iyo ururo kuwaas oo ka shaqaynaya danahooda waa inayna ka madax banaanaadaan hay-adaha shisheeye
magaceyga waa mucaad waxaana ku noolahay magaalada tana muqdisho barnaamijka haddaan fikradeeda kadibtana walaal waxaweeye waana ka maarnaa waxyaabaha maanta beeraha lagu maxaan ku yidhaahdaa lagu buufiyo suntan iyo waxaan beeraha lagu fado asalkiiyo torta wadankeena aniga ma sameyna ee dibiddaa noola keenaa hadday rabaan dadkan waa cadow ma rabaan inay soomaali maxaan ku yidhaahdaa ay isku filnaato oo u baxo dhirteedii iyo waxeeda maxaan ku yidhaahdaa iyo khudaarteedii iyo waxeeda ay soo saarto ma rabaan marka taas naftiga waxaa laga yaabaa meesha naftirkeed dagaal kale inoo ka socdo maxaan ku idhahdaa waxyaabo qaar oo markii beerihii la buufiyoba ay beerihii oo waxaa laga yaabaa ay si kale oo ay naqdaanba marka dadkeena waxaa laga rabaa inay isku filnaadaan waxa waaye tan kale oo ah ee maxaan ku idhahdaa sideen macnaha isku waxyeelin karnaana iyadana waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waa inay gacmaha isqabsadaan ay isku duubnaadaan oo ay markasta isku dhiirigeliyaa in dalkooda si wax ay ugu soo saar lahayn waayo maanta waxaan u jeednaa muqdisho kale hadda anagu markaan ku noolnahay markaan suuqyada tagnoo kale khudaaraan doonanayna waxaa dadka waxay ku leeyihiin waxaan ku helnaa camba laga keenay masar waxaan ku haynaa maxaan ku yidhaahdaa moos laga keenay turkiga wadankeena khudaartii wixii wadankeena kasoo baxay dhan waxaa ula wareegay dibidaha laga keenaa marka anigana taas dhibaateena u tahay maanta markaa fiirsana dhirta wadankeena kasoo baxda khudaarta iyo tan dibida laga keenay teena dhadhan badan marka dadka waxaan ku dhiirigelinayaa inay niyadii ka dhimin waxaa dadka niyadda laga dilay inta lasoo aruuriya dadka baadi dabcahay dhan waxaa kaamo maa loo dhisi waxaa leeyahay kaararaan elsiina oo been dadkii dhan waxaa intaas waxaa loo yeelaa inaysan waxba soo saaran ay duleysnaadaan gaalo gacmaha u hoosanal haddaan ka jawaabo su-aashii oo jimcihii hore aada baahiseen sidee looga maarmi karaa sunta beeraha loo isticmaalo sunta beeraha loo isticmaalo waa sun iska ashwaaciya oo ka timaada dalal kala duwan oo xataa aan hal dal ka imaanin islamarkaana mid walba infect iyo dhib kale oo ayada ku kaydsanaa jiro marka waxaa looga maarmi karaa awalan waagii horeba annaga beeraha waa tabcan jirnay sunna ma aanaa isticmaali jirin waxaana la isticmaali jiray oo beeraha lagu daaweysan jiray diinta ilaahay qur-aanaa la akhrin jiray waa la ducayn jiray waa laysu imaan jiray beeraha waa loo tufi jiray wax kale oo hadda beeraha ay u baahnaayeenna ma jirin sunna may rabi jirin waxbana may rabi jirin kadib markii dowladdii ay dhalatay oo waddanku uu dowladnimada qaatayna waxaa la heli jiray sun kaantaroolan oo hal meel ka timaada ama aan annaguba samaysanno oo beeraha markaas lagu daaweyn jiray waxaana markaas xafidnaa suntaas waxyeelada dambeoo ka imaanaysaa la ogaa waxtarka ay leedahana waa la ogaa hadda midda la isticmaalayo waxtarkeedana lama oga waxyeelada ka imaan doontoo dambena lama oga marka dhibaato aad u fara badana bulshada ka soo gaartay sidaa darteed sunta oo beeraha lagu daaweynayo oo maaragtay sharca lagu daaweynayo dadku waa in ay iska fiiriyaan marka hore suntaa bidqabkeeda ay ogaadaan ayna ogaadaan marba cayayaanka ay dilaysa nooca ay tahay oo aan si ashwaaciya aan sunta leesaga isticmaalina cid aqoon u leh lala kaashado marka sidaas ayaa lagu ilaalin karaa bidqabka sharca haddii aan ka jawaabo su-aasha labaad ee ah sidee lagu gaari karaa isku filnaansho xagga sharca ah oo wax soo saarka ah waxaa lagu gaari karaa in ay awalan horta dadku ay dhulka beertaan oo wax la tabcado oo waxyaabaha daruurigaa ee cuntada ah sida qaalibkaa loo isticmaalo in la beero sida galleyda masagada digirta iyo waxyaabaha maaragtay saliid ahaanta loo isticmaalo sida lowska sisinta gabaldayaha ma garanaysaa in maaragtay xoogga la saaro si dadku iskugu filaadaan islamarkaana la kaydsado raashinka oo la kaydiyo oo maaragtay la sameeyo bakaarihii iyo meelihii lagu keydin jiray la yaqaanay ummadda soomaaliyed ay wax ku keydsan jirtay in la samaysto sidaas ayaa lagu kaydin karaa raashinka ama waxaa loo isticmaali karaa baraago dhisan ama waxaa loo isticmaalaa fuustooyin si walba oo lagu kaydin karo waa in lagu kaydsadaa marka waxaa la helayaa sarac ku filan oo dadku ay uga maarmi karaan wax dabadaha ka yimaada deegaanka annagu aan ilaahayna siiyey ilaahayna makaniyey waa deegaan qani ah oo aad barwaaqo u ah oo wax walba ay ku dhaqmi karaan xoolaha iyo beerahaba marka waxaan leeyahay horta dadku awalan dhulkooda inay ilaashadaan oo ay ka ilaaliyaan waxyaabaha wax dhibaatada u keenaayo sida geedaha la jarayo ma garanaysaa sunta ashwaaciga oo meel walba laga keenayo waddan walba laga keenayo o layskaga sumaynayo xoolaha iyo beeraha oo wixii dambeoo ka imaanaya aan la ogeyn waxaa loo baahan yahay abuurka la abuuranayo inuu qofku og yahay oo uu yaqaano abuurka uu abuuranayo abuur asaga uu xushay oo beertiis asaga uga soo baxay uu yahay ayna iska ilaaliyeen abuurada debadda laga keenayo midda kale sunta ay beeraha ku daaweysanayaan oo ay ku sumaynayaan waa inay tahay sun ay hubaan waxtarkeeda waxyeelada ka dambaysana ay og yihiin oo dadku ay iska daayaan waxyaabahan ashwaaciga oo ay wax ku isticmaalayaan horta waa ku dhowahay jasaakum allah khayr aljazaa muxuu ahaa idaacat alfurqaan su-aashaas waa runtii su-aal oo tafkiir badanna u baahan aqoonna u baahan sunta beeraha yacni waxaa lagu dilaahay waa cayayaanka cayayaankaas waxaa mushkulo ah oo iyada la isku hayaa suntan lafteeda la keenayo oo lasoo waaridayo ama lasoo laga keenayo cayayaanka wax inay dhalisa iyo inay disha iyo sida markay disha kadib amay bacrimisaaba taas maaba mar mid lays weydiiyey maxaa badiil noqon kara an waxaan isleeyahay in loo fikiray u baahanta wax bedeli karo aniga hadda ka hor yacnii labadii kun iyo xoogaagi bay ahayd nin baa ii sheekeeyey wuxuu ii sheegay magaalada luuq in cayayaan kacay cayaanka asaga ahaa marka yani lama helin wax yacni kaafi ah oo xukuumaddii iyo dalkii waxaan ku fikiruu yidhi anigii iskuulkii iyo ardadaydii inaan samayno wax aan ku buufinno waa ku guulaystow dhahay sababtoo ah waxaan teergareeyu yidhi oon isu keenay dhir badanaan soo guruu dhahay oo kala duduwan oo caws leh oo laama leh oo qoqoyan godaan u qoduu yidhi godkiiyaan ku riday biyaan ku daray waana ku daboolow dhahay markaan ku damoolay oo dhabaryo meesha ku khamiirsanayd meeshii waxaa waaye falgalaa dhacay way isbedeshay waxay noqotay yacni wax oo very concentrate ah ama aad u adag biyaan ku dar u dhahay khamiirka asagahaa baan beerihii ku buufiye u dhahay waana ku guulaysto u dhahay diiraddiiratadii iyo mixi maxaan ku idhaahdaa dixirigii ku dhashay iyo kulli waa ka dhammaadeenuu yidhi marka yacni waa wax waa la soo saari karaa waa la samayn karaa isku filnaansho dhanka beeraha ah sida lagu gaari karaa waa wax u baahan in dadka la fahamsiiyo wax soo saarka isku filnaana la gaari karaa yacni waa in la tabcado inay dadku dalagyadooda abuurtaan si nadiif ah waxay cuni jireen oo yaqaanaan ay abuurtaan oy roobka iyo biyaha ku abuurtaan ilaashadaanna isku filnaan way gaari karaan dhulku waxay dhahaan xaasid ma ah aslan dhul xaasid ma ah haddii dhibic la helo in laga faa'iidaysto oo wax nacfila la abuurto oo raashinka weliba maaragtay kaydka gala la abuurto oo abaaraha iyo jilaalada loo baxay sida masagada iyo galleyda iyo digirta oo waxgalka ah yaa looga faa'iidaysan karaa beeraha waa in la isku tashtaa may ahaaytey su-aashii hore anabka jawaabi karaayay sunta beeraha may ahaaytey markii hore beera tacba jirna ilaxad tacbadayna sunta itay afaarihay ma goranayna sun hadde haddala sun lasheena may ahaaytey waagii hore beeraha un tacba jirna bahdhowooy nii joogji wadankan bahdhowooyin malhad marka bahdhowooyka soo jumlay wadanka dhan marka leyti isasinta isku beera jirta wala kulli caafimaad lahaay haddadka may aaminsanay sunle ina walbiyayt ilaahay subxaana watacaala nanka itala saarada horte wal kulliis marka saawood ilaahay mar sun iyo walaagaas walsa biita malle qur-aanka iskoo ka arso ayad adkaar iskoo ka arso qur-aan beerta ati dhati fadheesho laba kutugo ilaahay tala saaro sun iyo walaagaas walsa qabata malle mays aan horta daqadar ahaan ah horta sun mar deers abuur mar gun geleys abuur weligay ninkii aan oo sun kishubo ma ah ninkii buufi ma ah maayo adkaarti iyo mays badiyey qur-aanka ilaahay tala saarada waxaa markas lakoo ka maaran karay su-aasha lamaad oo beeraha oo dhanka isku filnaanshada may ahaytey ina aad beerta weynaysato ilaahay tala saarato beerta marka falato iyo dhankan meel kasta galba ajalno gacan hoorse ilaahay tala saarato mar dhulkan ilaahay walasku saarata anoo ka jawaabaayo su-aashii toddobaadkii hore ee ka baxda idaacadda alfarqaan anoo ka jawaabaayo sunta beeraha waxaa looga maarmaa markii hore gobolka shabeellada hoose webi aad u weynaa dhexmari jiray ilaa adeesna waa dhexmaraa meele oo hadda uusan soo gaarin way iska jirtaa meelo oo yacni uu soo gaarin waa jirta dadka soo gaarin way ka faa'iidaystaa dadka aan soo gaarin ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu soo gaarsiiyo biyahaas maxaa yeele biyahaas webiga sidiisaba caafimaad u lahaa marka qofka markuu biyaha meesha yimaado ninka beerow iskaga sii daysanayo sun iyo iyo barnaamij sidaas dhanba waaba laga maarmiba geleydan waa la tabcan jiri sisintan waa la tabcan jiri marka sidaas darteed marka biyihii yaraadeen dadkii marka wax iska aamineen sun bis suntina waxaa waaye waxaa waaye lagooyo waaye sababtoo abuurkii saxda aan lahaynna waana laga qaatay wax faalsiana loo soo dhiibay wixii faalsigiia marka ka daba wareeganayna marka abuurkeena saxdaa waa inaan keedsanaa macnaa qofaan keed lahayn waxaa waye dhibaatadeeda leedahay su-aasha labaad anoo ka jawaab waxaa loo gaariga qofka waa inuu horta awalan keed ou lahaadaa wixiisoo dhanba inuusan suuqa keenin god weyn intay qotaana bakaar ka dhigan karaan fuustooyina ku shuban karaan ayagoona culays jirin waxoodan way keedsan karaan qofkana wixiisana waxna inuu sadaqaysto waxna yacni ou cuno waxna oo tasarufkiisa oo ka dhigto sidaas ayuu horumar ku gaari karaa wixii dhadhanaankana beerta laga soo garan jiray bukureylaha iyo baaraylaha iyo raansooga iyo liinta iyo beertiisa ugu dhex taalaa nyaanyadii iyo maaragtay basashii iyo barbaroonigii wixiisoo dhan beertiisa ugu dhex taalaa marka isku fillaasha waxaan ku gaari karnaa in xoolihii oo beerta noogu soo bax aan keedsanno sidaasaan macnaha ku gaari karnaa isku fillaasha macnaha waa hagaag kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan ee aaraahadooda nala wadaagay kuwaas oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa markan waa su'aasha furan ee toddobaadkan taas oo ka dhalatay mawduuca aan toddobaadkan soo qaadannay alaaba su'aasha furan waxaa noo soo jeedin doonaa waryaheena cawiil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan dhegaystayaasheenna hortaala waxay tahay sidee u aragtaa magaca ururka cusub ee cadaaladda iyo wadajirka ee uu madaxweyne xasan sheekh ku dhawaaqay iyadoo la ogyahay xaaladda cadaaladda ee xasan sheekh ma u qalmaa ururkan magacaas waxaa kaloo isweydiin mudan ururkan ma noqon karaa mid halis ku ah jiritaanka dowladda federaalka maadaama aada looga soo horjeedo fadlan fikirkaaga si xur ah noogu soo dir cod ama qoraal adoo adeegsanaya whatsappka lambarkan eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ama fariin qoraal ah noogu soo dir taleefon hormuud eber lix hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ogeysiis muhiim ah jawaabta su-aasha furan lama sugayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal iyo qoraal si kasta oo aad diyaar u tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan telefon nambarkan eber lixal lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixal lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijyada xiga ee toddobaadka dambe insha allah